waa dad dhibaato ka baxsaday waa dad dhibaato soo arkay intay halkaa markay ka yimaadeen ilaa meeshaa gaadhayeen waa dad walaalayaashood iyo aabbayaashood iyo hooyayaashood hooyooyinkood dhexda ku soo dhinteen waa dad tacab ku jiraan waa dad maskaxda wax ka qaba dadkaasi markay halkaa gaadhaan xuquuqda bini'aadamka ee united nationska ayaa xugma garab dalkaasina mas-uuliyad baa saaran kay ka yimaadeenna mas-uuliyad baa saaran waxa laakiin intaasoo dhan kasii qaalisan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa qaanuunka dhigaya sida dadka loola dhaqmayo ayaa ka intartata wax walba waddankan way ka tegeen oo dhibaata way ka tegeen kaasi inuu aqbalayeen kalena iyagii u taalla laakiin markaa dadkaasi waxay ku wareegeen u n annagu markaa waxani waxa weeye loog iskama soo celin kartaan dadka dadka waxaasoo dhan soo maray layskama soo celin karo jawaan arabikiya maaha ileen waa in qofka xuquuqdiisa leegaa waa in u n ku eegtaa waa in wax loogu taliyaa haddii ay noqoto markaa in united nationsku yidhahaan qofkani waddankan ma joogayo meel kale ha loo doondoono qofkii haddii meel kale loo waayo waan aqbalaynaa marka ya united nationskii waddankii annagii waxayaya wada soconna ayaa de qofkay qaabilayna laakiin inaad tiraan waan iska celinaynaa ma soconaysa baan idhaanigu taas in la kala tago looma baahna looma baahna maxaan adiga iyo iminka inanka yaraha ka socda ee halkan ku dhashay laydima kala garanayo bal kan kamarada kuwayaaba ka mida laydima kala garanayo maxaa idinku kala tegi waxaad ku kala tegi lahayd isku haysaan halkaa fadhiisto xamila yaa aniga ra'yigeedu waxa weeyaan gacmuhu markay wada jiraan waxqab yaa waxaan leeyahay waxa weeye wixii laga cabanayaba haddaba ra'yigay khaaskaa weeyaan wixii laga cabanayaba waa laga bogsan karaa examplekan ku hayaadan waxa weeye yacni wadannada wadannada africa labiyo konton wadan mid aanan tegin kuma jiro waxaa ku jira wadano lixdan lixdan af lagu hadlo halkan iminka jooga ka mid cote d'ivoire ivory coast lixdan af oo kala gooniya yaa lagu hadlaa markay safgaran waayaan af faransiis baa lagu hadlaa waa dadaan isku ekayn waa dadaan isku ethnig ahayn madowga general baa ka dhexeeya qaarkood xataa haddaan baa ku jira south africa ka mida kenyadan agteenna ka mida oo qabaa'ilaan shaqa isku lahayna magaca iyagu ay la baxeen waa mount maxaan la baxnaa buurtaan la baxayna magaceeda kenya okay buurtaan la baxayn waxaan ku heshiimaa wax kale innagu soomaali sumi soomaalina waa aabbaheena dhalaga soo maha dee waxa laysku haysta balsheega tan waxaan leeyahay waxay laysku haysto waa wax simple weeyaan laga bogsan karo geedka hoostiisa laysku yimaado caloosha hala xaadho yaa qof waliba qof kale wuxuu ka tabanayo waxaan la daweyn karayn male haddii south afrikaanka madowga iyo caddaanku ay heshiiyeen yaa